haatan kusoo dhowaada caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkanna barnaamijkeenna qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal ka waran haddii diyaaraddii aad la socotay iyadoo hawada maraysa hal mar uun aad aragto mas diyaaradda gudaheeda kula saaran marka markii dadkii inay socsocdaan ay bilaabatay ay bilaabeen ayaa qof ka mida intuu soo kacay uu arkay in mas uu diyuurdi saaran yahay sida xaal noqday iyo weliba waxaa la yeelayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana uu marti inoogu yahay ibraahim maxamed jaamac oo sidoo kale loo yaqaano khadar guun
heestaa waxaanu sii daynay laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa heestaa laxmay ninka la idhaahdo cumar muuse cadde oo ku magac dheer cumar boonge oo halkan lila jooga barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale wax badan ayaynu buugaagta ka akhrinay amaba aynu daawannay filimaan laga jilay dhacdooyin la yaab leh oo ka dhacaya diyaarado hawada ku jira oo kumanaan kun oo fiida ka foga dhulka oogadiisa dhacdooyinkaasoo qaar ka mid a ay xambaarsan yihiin cabsi sida cillada ku timid diyaaradda iska horimaad gudaheeda ka dhacay aftuub loo geystay iyo weliba dhacdooyin kale bal haddaba ka waran dhegaystay haddii diyaaraddii aad la socotay hal mar unaad ku war hesho mas diyaaradda kula saaran waynu dareemi karnaa xaaladdu markaasi sida ay noqonaysee sheekadan aan iisoo wada ayaa ah mid dhowaan ay la kulmeen dad rakaab ahaa oo la socday mid ka mida diyaaradaha ka howlgasha dalkaasi maleysiya dhacdadan oo noqotay mid ka mid a waxyaabihii loogu hadalhaynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan isha soo mariyay islamarkaana inoo faahfaahinaya waa ku dhowahay cabdixakiin waana mahadsan tahay waayahay bal cabdiqaadir marka hore sheekadan bal nooga dhac dulucdeeda iyo se wax u dhaceen cabdixakiin sheekada ama dhacdadan waxay ka dhacday mid ka mida falaadiyada caadiga ah diyuuradda air asia oo isaga kala gooshta dalkaasi malaysia iyo dalalka kale marka waa dhacdo ka dhex dhacday falaydkii caadiga ah ee diyuuradda waa hagaag marka waxaa la sheegayaa waxa weeye de waxaan lag looga baran diyaaradda gudaheega iyo weliba dadka rakaabka ah waana mas sidee lagu ogaaday maskaas inuu diyaaradda saaran yahay waxaa lagu ogaaday maska diyuuradda saarnaa ee dadkii oo dhan ka nexiyey mid ka mida maaragtay dadkii saarnaa ayaa ogaaday sida caadiga ah diyuuradaha marka ay duulayaan dadka waxaa loo sheegaa inaysan fadhiga ka kicin ilaa iyo maaragtay ay qabsato halkii loogu talagalay ee maaragtay xasiloonideedii duulimaadka ay si toos u qabsato markaas kadib culayska ama inay isbuurato ama miisaanka oo dhinac u bata ayaa la ilaaliyaa marka saas daraaddeed dadka waxaa loogu baaqaa markii ay kacdo oo inay markaas suuriye aadi karaan socsocon karaan laakiin inta ka horeysa intii kicitaankaasi ay maaragtay hawada ka gelayso aysan kicin marka markii dadkii inay socsocdaan ay bilaabatay ay bilaabeen ayaa qof ka mida intuu soo kacay uu arkay in mas uu diyuurdi saaran yahay waa hagaag dee waxa weeyaan hawlebo waa ta dambayse awalba dee dadku werwer bay ku fuuli jireen dad badan oo kamida diyaaradaha oo inta badan markaad eegto su-aalo badan iyagoo isweydiinaya diyaaradda kori jireen iyo hawadaa saree la marayo tanina kama sii daranba waxau yidhi ninka odaygaa burka baalka ma ka dayey maskii la arag dadkii rakaabkaa way saaran yihiin dee xaalku suu noqday markaa
falaytka wuxuu ka tegey kuaalalambuur wuxuuna kusii socday meesha la yidhaahdo tawu isla dalkaasi marka danta waxay kaliftay markii waxaa dhacay la arkay oo duuliyihii lagu wargeliyey in falaytkii la leexiyo si looga badbaado halista maska marka markii baylodka ama duuliyaha lagu wargeliyey isagana wuxuu qaatay go'aan ah marka hore uu ilaaliyo badbaadada iyo ammaanka dadka sidaas daraaddeed ayay danta ku kaliftay in dib loo leexiyo oo magaaladii ugu dhoweyd ay ku degaan si maska looga saaro meesha
waagaaga markaa dee waxaa laga baqay in dadkii kacaanay meeshii buuq iyo maxaan ku idhahdaa isor ora diyaaraddii hawada ku jirta ay dadka dhexdeeda ka dhacdo diyaaraddii magaalo kale la fadhiisay si deg dega u fadhiisatay maskii laga saar dee see dadweynihi loogu damaanad qaada inay ku noqdaan ay mar kale diyaaraddii iyo duulimaadkoodii dib usii wataan
run ahaantii dadka aaday u baqeen dabcan hadde masna waa taqaanaa suagi qaaraa laga hayaa mas iyo libaax aniga waxaa ii roon libaaxa inuu isoo aado marka wuxuu ku jiraa maska waxyaabaha aadka looga baqo maadaama si fudud oo ogaan la-aana uu wax ku qaniini karo meelaha laisuu kasoo bixi karo marka halkii mase la arkay dadka qaar waxaa ku adkaatay inuu kaasoo keliya ku jiro diyuuradda marka xabsidaas iyadoo ay jirto ayaa si adag ay ku qaadatay in dadkii loogu celiyo lagu qanciyo inaysan wax kale jirin xaaladda ay maaragtay ammaan tahay wax kalena aysan jirin markii dambe waa lagu celiyey sidii ay diyuuradda kusii wadatay ee duulimaadkeedii ay ku socotay magaalada tawo
cabdiqaadir inta badan diyaaradaha markay duulayaan amaba duulimaadyadooda caadiga ah waxyaaba kale aada looga fikiraa tusaalahaan oo kale xilliyada qaar aftuubbaa dhaca xilliyada qaar in iska horimaad ka dhaco ama dadka qaar isku dilaan inta badanna aad baa looga taxadira waxyaaba badan oo noocaasi si diyaaraddu intay hawada ku jirto dhibaata aan u dhicin oo diyaaradaha badankooda waxaaba la socda askar baa raacda dhanacda arrinkan inuu mas laga dhex helo islamarkaana mas lagu dhex arko diyaaradda inu ognahay garoonkay ka duushay iyo waayihiisa wax dhaca oo adduunyada laga arka ma tahay mise waa dhacdo cusub
dhacdo cusub ma aha run ahaantii markii muddo la joogaba way dhacdaa laakiin ma badno wax badan ma aha dhacdadan waxaa la xiriirta sidan oo kale sanadkii laba kun labayo labayo tobankii ayaa waxaa jiray nin sidan oo kale mas ugu soo dhex qariyey diyuuradda ama falaytka maska kobraha la yidhaahdo ayuu boorsadii kaargooga soo dhex gashtay ayuu ku dhex xiray kadibna sidii ayaa maskii lagu qaaday oo diyuuradii ku galay waxaa la ogaaday marka ninka markii uu boorsada la soo degaya ayaa maskii oo madaxa la soo baxay ayaa ninkii gacanta u ka qaniino marka saasaa lagu ogaaday diyuuradda inuu mas saarnaa oo maaragt rakaabkii saarnaa uu maskana ka mid ahaa sidoo kale dalka scotland iyadana gabar ka timid waddanka australia ayaa ogaatay isla sanadahaasi hore in uu falaytka ama diyuuradda uu la saaran yahay mas oo maaragtay iyadana cabsi gelisay marka waxyaabahan waxyaabo markii muddo la joogaba dhaco ayay u badan tahay marka laakiin ma aha wax badanaa la arko aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala socodsiinayey xubintii hal abuurka iyo heesaagu way noo soo socotaaye markana ayn wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada xaliima muuse milano
noolshada iska ilow iska ilow laki marama weeye
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay xaliimo muuse milano islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore uga sii soconno haatanna kusoo dhowaada xubintii halabuurka iyo heesaaga uu caawa martii inoogu yahay ibraahim maxameda jaamac oo sidoo kale loo yaqaana khadar guun kaasoo marka laga yimaado inuu yahay halabuur oo sidoo kale ah xubin ka mid a golaha wakiilada somalilan khadar oo curiye heesa door ah oo ay qaadaana fanaaniin kala duwan ayaa caawa inala wadaagi doona qaar ka mid a suugaantiisaasi bal marka hore aan kusoo dhoweeyey barnaamijka caweyska washington waa dhowahay aad baan idiin salaamaya dhammaan guud ahaan shaqaalaha v o a ee laanta af soomaaliga iyo gaar ahaan wariye cabdixakiin shirwac oo wareysanaya adigana si gaaraan kuu salaamaya kaagana mahadnaqayaa aad iyo aad aad iyo aad dee dadku markay ku maqlaan haddoo xildhibaan golaha wakiilada ee somalilan ay ku garanayaan iyo nin siyaasiya oo siyaasaddii ku jira haddana suugaantii haddaana caawa ay kugu maqlayaan haddaan su-aal kaa weydiiye sa adubaad tilmaantay siyaasaddii iyo weliba dee baxdii suugaantaba waad ku jirtaa labada keebaa soo horreeyey niyow horta waxaan odhan karaa labada siyaasadda dee iska dhalinyarinimo waxaan ahaa nin weligiiba iska jecel la socdo dalka waxa ku socda yacnii waxaan ahay ninka isagoo yar oo lix jir wax dhibana uu ugu dhashay siyaad barre dowladdiisii ee beledweyne ilaa iminkada haddana xasuusta waxyaabo badanoo dadku igula yaabaan oo igu yidhahdaa midhadaadaa ma jirti haddana aan ka sheekeeyo iyadoo inta dambana xasuustu dee history repeats itself bay dadku yidhahdaa oo taariikhdii soo noqnoqonaysay ama aabbahay aan ka maqlayay ama walaaladeedii igu waaweynaa haddana dee ilaa intaaba waa xiisayn jirin waktiyadii dambe somalilan hawliya dhagaxtuulkii waxaas dhaceenna waaban dee dhex qaabo si fiican baa nugu dhex jiray marka adigu waxaan odhan karaa dhegaysiga murtidu wuu igu beeraa oo anaa jeclaa oo riwaayadaha waxaan geli jiray anigu oo yar ilaa afar iyo toddobaatankii beerta xuyadda ayaan geli jiray ama gidaaraan yaraantii kasoo boodna ha noqono markaan lacagta anaan haynin gidaarkaan kasoo boodi jirnay ama ama dee tigirkaan isku bixi jirna oo geli jirnay laakiin riwaayadihii faraha badnaa nimaani seegin baan ahaa ilaa iyo maxaanku dhahdaa afar iyo toddobaatankii oo dee halkaa waxaa ka muuqanaya inaan aad u jeclaa murtida markii dambena gabayada iyo howlahaas iyaga laftirkoodana aad u jeclaa oo xitaa waxaa nasiib u yeeshay nin weyno ahaan jiray bafis loola jiray ina cabdiroodhiile oo dhinta allah u naxariista magacuba waxaan filayaa inuu ku baxay bandhiga fanka iyo sugaanta banfas haa markaa ninkii qaatay ahaa waana ninka markaa hogaga suugaantay kala baray gabayga iyo geeraarka ee markii hore igu kala saaray tix iyo tiraab af soomaaligeedna tix iyo tiraab buu kala noqonayaa dee tiraabi waa hadalka caadigaynu iska leenahay oo hebel muxuu ku tiraabay iyo dee tixdiiyo ah marka ay murtidii oo dhan dee marka ay kasii dambalmayso gabay ku xigsii maxaan ku idhahdaa geeraar sidaa ku soco ilaa heeso marka adigu nin aad u jecel baan ahaa guud ahaan suugaanta ah waynu usoo noqon doonaa bal suugaanta iyo weliba madadaalooyinka iyo riwaayadaha aad ka qayb gashay iyo iyo xusuustaada dib baynu u celin doonaa intii karaankeenna laakiin darka suugaanta amaba heesa adigu aad cunisay haddaynu bilowgaba ka darsanno oo weliba adiga kuu dhiibo tiradooda gadaal baynu ka sheegi doonaa waxaa laga yaabaa sa adubaa tilmaantay inay dad badani aanay sugaantaada iyo adiga isu ka aqoonin haddaad soo qabatay heesta koowaad oo weliba adiga kuu dhiibo tee baynu ku bilownaa
waxaad soo qaban kartaa cabdilaahi goof heestaan u dhiibay heesta waxaanu sii deynay laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa heestaan laxmay ninka la idhaahdo cumar muuse cadde oo ku magac dheer cumar bonge oo halkan ila jooga oo waa beridii horena ahaan jiray boongeystayaashii oo ninkaas runtii ilaa sagaal heesoodii laxmay marka heesta waxaa layidhaha egeesun ii dhaqaaji baa layidhaha heesta waa hadba gacaladayda ay adna gaabis ay igu noqonayne
wakaay
waagaaga bal cabdilaahi goof iyo heestaasi geesun ii dhaqaaji baynu barnaamijka ku furan doonaa kadibna waa isu soo laaban doonaa
jacayl waa kabraartoo sida guluf colaade gidigiisu baday gudcurdama habeen koomaada filanay gacma kula hadeelo furba kugu garaacee gudcurdama habeen koomaanad filanay gacma kula hadeelo furba kugu garaacee marna kaladaebiyo calabkaagiyo galay gaarilaad jeclaydna guri kuugu hooya adna gacaladayda waayo gaabis haygu noqonine nafsi lama gudoonte gesunni dhaqa adna gacaladayda una gaabis haygu noqonine nafsi lama gudoonte gesunni dhaqa
haddii aynu intaa kaga namaadno khadar een, heestaasi ee, gees uun iyo dhaqaaj een, eh, dabcan aynu hore uga sii soconno waraysigeena iyo weliba suugaanta kala duwan Een, waxaad tilmaantay hadda suugaantaada ama heesahaad samaysay inay sideetanba ay kor u dhaafayaan tiradoodu Eh, dabcan waa tiro aada u badan mana yara Een, eh, waxaan ku idhaahdaa marka laga yimaado dee suugaanta muddooyinkan dambe ma adigunbaa markaa isidhi si hoose uun dadku ha u dhagaystaan oo ugu talagalay mise sidaasunbay u qarsooneed oo ugu adaan ugu talagelin Eh, horta waxaa jira waxaan dadku qofna wuxuu jecel yahay eeg inuu soo shaacbaxo oo waxaa laga yaabaa nin eh, fanaana ama abwaana ayaa wuxuu kasoo baxaya hees iyo labo sideedabana markay noqoto badda heesaha ee lagu cudaynayo marna fanaankaa soo saara abwaanka marna abwaankaa soo saara fanaanka oo abwaanku aad loo yaqaanaa fanaanka soo saara marna abwaanka ayaa waxaa soo saarta kooxu ruwaayadu dhiibay iminka xasangenayo kale dee markuu ruwaayaddii dab jacel kari waa bilaabay umbe xasan ay aad iyo aad loo bartay waxa ugu horreysay hees uu qaadi jiray axmed nuur jaango heestii uu kaga hadlayay sayidkii iyo howlaha f a dheerayd ee uu qaadi jiray axmed nuur jaango laakiin markuu sameeyey ruwaayadda la yidhaha dab jacel kari waa ayaa haddana jin iyo jacayl buu ku xogsiiyey dee xasan soomaali oo dhowaa taqaanay Eh, ibraahim gadlo oo kale waxaan ka dhegaystay markuu ka sheekeynayey taariikhdiisa wuxuu yidhi anoo caano in badan jabuuti ruwaayado ka sameeya ayaa ruwaayadan hore u dhigay heese ay lahayd maxamed moogo allah u naxariisto noo yimid maradoodaba ilahay u naxariisto saddex iyo toddobaatankii ayaan u dhiibay buu yidhi laba heesood iyo labadaa heesood baan qaadaya labadaa heesood cabdinuur allaalaa qaaday fanaan ka horreeyena uu qaaday ruwaayadda laakiin maxamed moogun bay kusoo caan baxeen waa heesta layraa maxay dantu ciishay wiilo dibjiray oo dugaag cunay heesta noocaas waa maqashaa filaya iyo dadka ha iska weyna ah marka ibraahim ereygaasaan markaa ka ka ammaanaysanaya Eh, ereygaa uu yidhi eh, wax ab- fanaanku marbuu ku soo saaraa marka runtii aniga fanaanin badan oo laygu bartay way jirtaa laakiin aanaan dabada ka riixin oon tegin malaagana waabay taagan tabe inaan wada deeco oo aan sidaa uga hillaaciyo Dee qiyaastiina dhinacna siyaasaddii mar haddaad ka wado labadii howlood baa ee culayskeeda yeelanaya Eh, markii hore halkaa taxadir baa yaro jiro siyaasaddii doorashada markaa ku socdayna waxaan islaa bal hal- halkan u yara kaadi
labada farsa wada fuulin baan is tidhi Eh, haddii aan dhinacii heesaha ku noqdo een, eh, khadar een, inta badan muddooyinkii ugu dambeeyey heesaha lasoo saaro ama ay hal abuuradu curiyaan amaba fanaaniintuba ay qaadaan waxay u badnaayeen heese keli keliya oo inta badan hal qof qaado waxaa laga yaabaa muddooyin horaa dadka ugu dambeysay heesii talantaaliga ah ee labada qof ay een, eh, sida talantaaliga ay isugu halcelinayeen haddaad soo qabto heesta ruunay een, macdareen iyo weliba cabdi ciise bal heestaa haddaad noo faahfaahiso een, iyo weliba xilligay soo baxday iyo nuxurka ereyadeeda horta ninka cumar boonge layraa saaxiibba cumar muuse cadde cumar muuse cadde heese badan buu ii laxmay Mhm.
cumar baa wuxuu igu yidhi khadar waxaa la rabaa heese lamaana ah haye cumar waa heesaa waa laxamiiste waana tumaa cuudka iyo boogahaba markaa waxaan ku yidhi cumarow horta inta badan dadku waxay yidhaahdaan deg deg baad xuu halaa buu taha waxbaa lagu weydiinaya waad samaynaysaa waa laga yaabaa inay dadku la yaabaan waa inay dhacday in badan deetana waxaan isray waayey waan qaaday waan qoray isagoo ay ag fadhiyaan qoray markii aan qoray beydkii hore ee labadu isu celinayn ayuu heestii jeclaaday wuxuu yidhi anna waan laxmaya ma rumaysanaysaa markii aanu kala carruurnay gurigiisaan dhigay ayuu isoo wacay wax yar ka bacdi heestii khadra wataa laxankeedii dhegeysta buu yidhi isna waa dhaqsi badan yahay marka heestaastaasaan ku samaynay waa heestaa runtii qiimaha badanna leh hargeysaan deetana tegaano heestii wata deetana waxaan la kulmay dareen iyo ninka la yidhaahdo cajuun oo markaa hargeysa maaragtay cajuunna dee waa nimaan isku xidhanahay markaa deetana heestii bay dhegeysteen heestina si fiican bay u laxmeen iyadoo cumudkuu ku tuma oo dee markaa teembadii iyo boongihiina la socdo heestii way duubeen heestaa laftirkeeduna waa ta keenaysa heestan dambeenna cadareen inaan sameeyo isna maalin kadib ay iga codsataan oo fadhiyaa isna iyadiina waanu qoray waa heestan kale xaadahay nimcadareen gaarka u qaada sii soo saartay waa heestad kale tiraada xaaskuba noqon karo haa marka waaba ii timido saasa iyana ii hor fadhiisatona igu tiri khadarow hees baan rabaa keli ah oo karbaasha karbaash wagaag taa waynu usoo noqon doonaa karbaashka ahe tan erayadeeda haddaad soo qaato waxaa ka mid ah rag iyo haweenkuba haddaanay wanaag rabin rasmi u heshiiyaan sideen reer ku noqonaa marka ma wax niyadaada ku jiray baa jiray oo labada qof oo dee waaqiciyada iyo waxyaabaha jiray ama noloshan qurba ha noqoto ama nolosha dhalinyarodhimee inta badanba lasoo mara ha noqoto tii unbaad ku salaysay mise si guud ubaad u eegaysay markaa horta cabdixakiinow waxaa taa keenaysa marka lagu yidhaha heesta lamaanaasna heesta lamaanihii dhowr wajiun bay qaadan kartaa ama mid inan inan markaa intay is heleen jacaylkoodu macaan yahay oo ammaanoo labaduba is ammaanayaan ama mid waxoogaa sida tan oo kale ahoo dhanna way iska doonayaan dhanna weli waxa u kala dhiman aqoon iyo weli yaro saluug baa ku jiro way isbaadhbaadhanayaanoo waxa weeye way isku yaro tuurtuurayaan ya waxna way isla doonayaanoo meel bay wada socdaan oo inan tira waxay leedahay inan bay iska dhigaysaa markaa aan ka dhigay inan ragga maanta aan aaminsanayn ya oo dee waa tan le ratigii hayine baa awrta awrta kale la raacshaa raggan maanta joogana reer laguma aamino oo ta halkaa marinaysaa reer laguma aamino waxba hayrogin aniga ya aad iyo aad marka isaguna waa kaa odranaya maaragtay tuducaada adigu sheegtay isna uu leeyahay maadaama ninkii gabadhiiba aanay wanaag rabin oona isla wadin oona xidhiirku labada dhinac ka irmaanayn dee jacaylkii jacayl noqon maayo sideen reer ku noqonnaa marka heesta saasaan u dhigay
ragkan guurkii ka haray raajadooda waxaa diili raalliya midaan ahayno farxad kula riyaaqino afaadiisa hadiyo
rakubaaka darano wadabiyo rarano hagbareeritay rogan rogan rafaadiyo riyo uu ku noolabi
qaybo kaloo waraysigan ka midana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda toddobaadkanna intaasaan barnaamijkeennii kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
kunay maqal maqal roob loo ku maqlay maqlay aantu rogno xaajada geyo haweenkuba haddanay wanaag raabin oo aan wanaag raabin rasmi uma heshiiya sideen reer ku noqonnaa
roob looli maqali maqal runay ku maqli maqlay ratigii hayinaba afta kale la